kulankan uu ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble la qaatay madaxda warbaahinta dalka ayaa waxaa looga hadlayay arrimaha doorashooyinka iyo doorka ay warbaahinta kaga qaadan karaan wacyigelinta bulshada dalkeenna ra-iisul wasaare rooble ayaa adkeeyey muhiimadda ay leeyihiin xilligan dalku uu ku jiro doorashooyinka isaga oo ku booriyey in ay xoojiyaan doorkooda wacyigelinta bulshada saxafiyiinta soomaaliyeed waxa ay kaalin mugle markaasi kasoo qaateen dhismaha dowladnimada nabadeynta wargelinta iyo weliba wacyigelinta bulshada soomaaliyeed howshaas oo ay dhimasho iyo weliba dhibaatooyin kaleba ay ku mutaan xilligan oo dalku doorasho galayo waxaan markaa ku dhiirigelinaynaa buu yidhi in ay doorkooda ka qaataan jihaynta iyo weliba xogsiinta bulshada soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha iyo weliba madaxda warbaahinta soomaaliya ee magaalada muqdisho ayaana isla afgartay in ay warbaahinta xoogga saari doonto sidii looga shaqayn lahaa wacyigelinta bulshada islamarkaana ay warbaahinta qeyb libaaxle uga qaadan lahayd in dalka ay ka dhacdo doorasho dhowaan ayay dowladda federaalka soomaaliya iclaamisay in la qaban doono doorashada madaxtinimada soomaaliya iyadoona goordhow ay bilaaban doonto markaasi doorashada xildhibaanada aqalka sare iyo weliba sidoo kale aqalka wakiilada ee dalkan soomaaliya waxaana intaasi kadib xigi doona doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya oo la rajeynayo in sideedda bisha february ee fooda nagu soo haysa ay markaasi dhacdo doorashadaasi